iyadoo laga jawaabayo caqabadaha cimilada ay haysata dalkeena soomaaliya ayaa la sameeyey ololo geed beerisa oo iska kaashanayaan ururka dhedo iyo jaamacadda green somalia university waxayna beereen geedo loogu talagalay in lagu hortago saameynta deegaanka iyo isbeddelka cimilada ololahan ayaa laga bilaabay xarunta jaamacadda iyo sidoo kale dugsiyo dhowr ah ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si ay qayb ugu noqdaan bilicda deegaanka gudoomiyaha jaamacadda green somalia university cabdirasaaq xaaji xuseen ayaa ka hadlayay ahmiyadda dhirbeerista
ilaahay mahadis mayba nin bilaabatay ololihii dhiraynta ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya taasoo runtii isu wada jiraya uu fulyahayaan ururka deegaan development organization dedola hangaabyo iyo jaamacadda green somalia university maadaama jaamacadda magaajaba greenis iyo cagaarka iyo dooga iyo horumarka iyo runtii waxyaabahaas tilmaamasa dhiraynta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya una ku bilaabana degmada magaalada baydhabo si gaar ahaaneedna jaamacadda nafsadiita baan ku bilaaban insha allah marka kolley geeka baybu aha sarrasmeynay ka bilaawatay reentas jaamacadda ka bilaawana intaas oo kale iskuullada magaalada kiyaalaan qaar kumid eh yaa kolley insha allah kasi hijii doonna email alla meeli oo runtii baahan ini dhireen laga suubi oo deegaanadan kamid eh kolley insha allah sii wada doonna dhammaan degmooyin kale oo koonfur galbeed inuu sii diirsan ilaa soomaaliya iyo ka rajwigna haddii ilahay karaan lagada maadaama magaca jaamacadda iyo soomaaliya wadata marka runtii farxad wiinganing ee tageeka inaynu jaamacadda ka bilaawna runtii bilicda deegaanka iyo qayb kanoogda doona may qayb kanoogda doona caafimaadka deegaanka may qayb kanoogda doona isbeddelka cimilada oo runtii adduunyada dhibaato weyn ka hay sida kulaylkan zaa'idka eh ini hooslandhika ini roobabka runtii oo jahwararka dhanka cimilada haysadaan ini walbadan ka bedeli doona marka guud ahaan insha allah may rajeyne bilooyinka bilaha dareer iyo sanadaha socdan in isbeddel muuqdo insha allah maybu aan kusoo bii doona dhinaca isbeddelka cimilada iyo dhiraynta iyo arrimaha deegaanka marka eeda eedan mahadsantiin daafurka ololahan ayaa qayb ka ah dadaalo ballaaran oo kor loogu qaadayo la dagaalanka xaalufka iyo kor u qaadista helidda mustaqbal cagaaran